Bisola hadalaya warbaahinta Warsan Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Amniga Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Aadan Fere ayaa sheegay in nasiib darro iyo eedayn in lix boqol booliis lagu tababaray magaalada Baydhabo haddana ciidamadaas boqol iyo shan ku mid ah iyo ku noqdaan boqol iyo shabeellada hoose habaan ka badanaato shabeellada hoose oo markii hore laa ku xuli ciidamadaas waliba wasiirka arrintaas ka tilmaamay in sabab iyaan eegto musharyarada haysata ciidamada
yani waxa weeyaan dadka hadda maqan oo lixdaas boqol yani boqol iyo shan qof ayaa laabatay runtii waxyaabaha duruufaha kalifayna waxa waaye marka horenta waxay lahaayeen qolo kasta waxay ismaleynaysa in meeshii laga soo qoray in loo bedeli doono iyo dhaqaalaha maaragtay oo aan ku filnayn mushaaraadka aan ku filnayn ciidanka ninkii waxaas leh duruuftii yani aanan yani maratay duruuftiisa aan dhamaystiri karin marka dadka isku adkaysi maahan runtii waa dareemi kartaa way dadaaleen shan boqol iyo xoogaha inay joogto boqolna ay yani ay kala laabatay qaar shabeellada hoose ku noqdeen qaar boqol ku noqdeen waana dadka runtii labada gobol ka yimid waxaana u badan yani gobolka shabeellada hoose xagga maarata dakliga oo oo ku yaraaday dowladda maarata tabardarri dowladda xagga dhaqaalaha yani iska yar iska kooban awgeed runtii waana ka xunnahay in maarata ciidan la tababaray ay noqdaan ciidankaas wax ku laabteen guryahoodii ay ku laabteen maahane ma ahan dad maaragtay yani meelo kale aaday ma ahan runtii waana ku tala jirnaa sidii loo soo celin lahaa wasiirka oo hadasha sii wadad ayaa hadal qaaday haysashada degmada tijeglo iyo haysdan xarakada al-shabaab ayaa weliba sheegay in ciidamada koonfur galbeed soomaaliya waqti dhow iyo la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybtii lixdamaada talidka halkan baydhabo u yahay guutooyin waxay ka degan yihiin maaragtay boqol boqol hal guutaa ka degan oo yani xudur iyo waajib iyo kala degan iyo ceel barde run ahaantii ciidamada way howlgalaan kuwa dowladda federaalka ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa yani daraawiishtaba way howlgalaan ciidamada daraawiishta iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeedba waxay weerareen iyagoo keligooda cidna aan wehleyn iyaguna weerareen sideed toban malmood ayna haysteen waxaad dareemi kartaa dagaalka istaraatiijiyada hadda dagaalka uu u socdo ma ahan kii qabsiinada maaha wa waa kii naafaynta december hadda bisha hadda aan soo dhaafno kale ramadaanka dhexdiisii guutada sideedaad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee xarunteeda tahay xudur iyo ciidanka daraawiishtaba waxay weerar ku qaadeen deegaamada maaragtay garsweyne iyo moorgaabi runtiina waxay cashar lama ilaabaana u dhigeen qolada nabadiidka ugu siglo hadda laftigeeda ma runtii ka macnawi maahan wax hadda ka taliya oo rasmiya ma jiraan sidii dagaalka loogu qaadayba oo meesha loogu loogu laayayba haysiina oo rasmi ka taliyaan oo iyaga maaha marka annagoo shacabkeena u turayna ayaan istaraatiijiyada ciidan yani dagaalkan bedelnay waana runtii mar dhowna waad arki dareemi doontaan iyadoo ayna dhiig badanna ku daadan in ay banayn doonaan haddii ilaah ciidamada maamulka koonfur galbeedyo ay haano daruurxi shal duwan haysata wasaaradda amniga iyo wasaaradda maaliyadda ayaa daboolo waayeen baahida iyo qaban ciidamada oo marwalba ka shaqeeyayeen amniga koonfur galbeed soomaaliya taasiyaa sababtay ciidamada boqol ku badan inay shaqada isku roojiyaan